kuma jawabi mara jawabu su haggaa ku wajahaymarka jawaabta mujmalka ayaa waxay ka koobnayd dhowr qodob oo isdaba yaala haye haye sax qodobka koowaad horta inaad ogaato inuu qur-aanku leeyahay ama adiladu waa muxkam iyo mutashaabi oo muxkamka looga jeedo waadixulmacnaa ka macnihiisu uu cad yahay mutashaabihana looga jeedo ka muxtamilkaa ee dhowr weji tafsiirkiisu uu aqbali karo haye qodobka koowaad waa kaa qodobka labaad qodobka labaad waxa weeye wujuubu irjaac almutashaabih ila almuxkam daliilka waxa weeyaan mutashaabiha marka la fasirayo waxaa waajiba in loo celiyo daliilka muxkamka oo sida daliilka muxkamkii uu tusiye lagu fasiro haye qodobka saddexaad ana allaha dama aladiina yatabicuuna almutashaabih ilaahay wuxuu dhaleeceeyey kuwa daliilka muxkamka waadixa intay ka tagaan daliil mutashaabih oo masalada aan ku caddayn raacaya qodobka afraad ana nabiya xadara min aladiina yatabicuuna esh almutashaabih marka khulaasadu maxay noqonaysaa yaana adilada ka digaysa shirkiga ilaahay cid aan in la baryo in loo gowraco in loo nadiro in loo dawaafo waa adila muxkama masaa-ishaa ku cad oo inay masaa-ishaasi xaaraan tahay mooyaane wax kale aan lagu fasiri karin waxyaabahan adigu aada u daliishanayso inay bannaan tahayna waa mutashaabih macnaa waa daliil iyadoo dee qoorta laga jabiyo o la leexiyo mooyaane masaladan si cad aanu tusin ahayn marka haddaad xaq doonayso yalzamuka an taxtaja bilmuxkam duuna esh almutashaabih haddaad xaq doonaysa waxaa waajib kugu ah inaad deliishto daliilka muxkamka ah ee masalada ku cad oo aanad deliishan intaad muxkamkii ka tagto mutashaabih ayib waayo alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira waxaa marka aynu tilmaanay qaacidadaasi inay tahay qaacida muhima oo lagu radin karo ama loogu jawaabi karo kullu saaxibi shubha mid kastooo saaxibu shubha ah ama shubhadiisa shirki ha u xujaysanayo ama shubhadiisa ha u xujaysanayo bidca ama arrimo kaloo macaasiyaba ha u xujaysanayey waxaana sheekhu uu tilmaamay jawaabta mujmalka ah ee duuduubani inay tahay mid aada waxa weeyaan muhim u ah wuxuu ku tilmaamay alamru alcadiim walfaa'idatu alkabiira liman caqalaha liman caqilaha nacam sababtuna waxay tahay jawaabta mujmalkii waxaynu nidhi waa sahlat lfahm in la fahmaa waa fududahay oo qofka xataa caamiga dee cilmi aan lahayn ayaa fahmi kara mar labaadka jawaabta mujmalkii waa jawaabun oo yaqdi calaa jamiici shubahaat waa jawaab shubahaadka oo dhan macnaa u dhammayn karo meesha ka saari kara ee maaha jawaab ku socota shubha qura markaa silaax ama hub hub guud oo qofku uu kula dagaalami karo cadowga oo dhan iyadoo hubabka ay sitaan ay noocyo badan yihin oy kala duwan yihiin ayaa jawaabta mujmalka ahi ay ka dhigan tahay markaa tusaale ayaa sheekhu uu keenayaa inoo caddaynaya bal sida shubha ay keeneen oo jawaabta iyada u gaarkaa aanad haynin hadda u fiirso shubha ay kugu soo arooriyeen oo shirkiyaadkooda ay u deliishanayaan oo jawaabtii u gaarka ahayd aanad hayn markaa oo aanad galan ahayn sidaad ugu burin karto oo aada ugu jawaabi karto jawaabta mujmalkaa ee aynu horu soo sheegnay mithaalu dalika arrinkaa tusaalihiisu waxa weeye dalika waa jawaabta mujmalkaabuu sheekhu u jeedaaye idaa qaala laka hadday kugu idhaahdaan bacdulmushrikiina shirkiga kuwa sameeye qaarkood ilaahay wuxuu idhi alaa ina awliyaaa allahi ilaahay awliyadiisa laa khawfun calayhim baqa dushooda ma ahaan walaa hum yaxzanuuna kuwa murugoonaya maaha aw ama ay yidhaahdaan ina shafaacata shafaacadii xaqun xaq weeyi waa shubho kale aw ina alambiyaa ama ay ku idhaahdaan ambiyadii lahum waxa u sugnaaday jaahun jaah baa u sugnaaday cinda allah ilaahay agtiisa oo ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala ayay ku leeyihiin weji iyo karaamo aw dakara ama uu sheego kalaaman hadal linabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka u sugnaado dee xadiid buu sheegay kalaamkaasoo yastadilu bihi uu u deliishanayo calaa shayin shay min baatilihi shaygaasi oo dee baatilkiisa ka mid a wa anta adiguna laa tafhamu ma fahmaysid markaa macna alkalaami kalaamkaa macnihiisa alladii kalaamkaasoo dakarahu uu sheegay maxaad ugu jawaabi jawaab markaa shubha mufasala ayuu kugu soo arooriyey oo wuxuu ku yihi awliyada in la baryi karo waxaa u daliila ama qubuurtooda lagu dawaafi karo ama iyadoo la weynaynayo wax lagaga doonayo xoolo loo qali karo alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna baa u daliila buu ku yihi waa kaa ilaahay awliyada ammaanay madaxahum waatna calayhim taasina waxay tusinaysaa ilaahay agtiisa inay makaano ku leeyihiinoo aanay dadka makhluuqaadka kale aanay la mid ahayn oo arrimahaasi loo samayn karo waxaa kaloo uu ku uhi shafaacadu waa waa wax jira inay ambiyada iyo awliyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo ay shafeeco qaadayaan oo ilaahay baa markaa shafaacada siiyey dee wixii ilaahay uu siiyey ayuun baan weydiisanayaa buu ku leeyahy oo wax kale anigu weydiisan maayo waxa uu ku uhi ambiyada iyo dee awliyaduba ilaahay agtiisa jaah bay ku leeyihiin marka iyaga waxaan u baryayaa si ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala ducadeeda u aqbalo iyaga ayaan sii marinaya marka laba xaaladood marka shubahaadka lagugu soo arooriyo laba xaaladood midkoodunbaad ku sugan tahay inaad tahay qof u haya jawaab mufasala jawaab si gaara shubhadan u khusaysa dee markaa jawaabta mufasalkaabaad ku jawaabi doontaa oo insha allah shubahaadkan way inoo iman doonaane tusaale ahaan aayadda horeo kale waxaa odhan kartaa dee aayaddu waxay ka warramaysaa uun qofka weligii inuu yahay qofka iimaan iyo alla kacabsi leh qofka sidaasiina inuu ammaanan yahay laakiin aayaddani may sheegin laa min qariibin walaa min baciid si fog iyo si dhowtoona umay sheegin dee in la baryi karo awliyada marka ay dhintaan ama ay kaa maqan yihiin ama xabaalahooda lagu dawaafi karo ama xoolo loo qali karo ama loo nadri karo markaa daliilka iyo waxaad u daliishanaysaa labay kala yihiin baad dee odhan karta oo haddaad jawaabtaa mufasalka aada haysid oo aada garanaysid shafaacadana waxaad odhan kartaa haddaad jawaab mufasala haysid way inoo soo socotaaye haa shafaacadu waa xaq in ambiyada iyo saalixiin iyo shuhado iyo sidiiqiin iyo ay shafaaco qaadeen yowma alqiyaama laakiin cid shafaacada ilaahay baa iska leh qul lilahi shafaacatu jamiica shafaacadu markaa wax iyagu ay iska bixin karaanoo iyaga laga baryi karoo la weydiisan kara maaha mar hadduu ilaahay leeyahay walihaada ma shafeeco qaadayaan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xataa ma shafeeco qaadayo ilaa ilaahay uu idmo oo lagu yidhaahdo irfac ra'sak waqul nacam was'al tucطa washfac tushafac cidduu doonana markaa uma shafeeco qaaday xataa marka loo fasaxo ee waa ka yidhi rasuulku fayaxuddu liya xaddan inbuu ilaahay ii xadeynaya o odhanaya intaa u shafeeco qaad markaa shafaacadu wuxuu rasuulku iska leeyahayoo markuu doono uu bilaabayo cidduu doonana uu siinaya maaha ilaahay baa iska leh marka ilaahay cid aan ahayn inaad weydiisataa waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa waayo ambiyada iyo saalixiintu ilaahay agtiisa jaah bay ku leeyihiin waa biduuni shak taas in ilaahay agtiisa karaamo iyo maamuus ay ku leeyihiin jawaabta mufasalkii maxay noqon kartaa dee inaad tidhaahid haddaad haysid weeyaan inaad tidhaahid dee qofkani inuu ilaahay agtiisa jaah ku leeyahay dee ka dhalan mayso in xaqii ilaahay la siiyo oo sidii ilaahay oo kale loo baryo ama loogu dawaafo ama loogu nadro ama xoolo loo gowraco oo mahmaa uu makhluuqani derajo gaadhay iyo mansilo cinda allahi subxaana wa tacaala taasi ma geyeysiinayso ma dhaxashiinayso in xaqii ilaahay la siiyo oo mar walba xaqa khaaliqa iyo xaqa makhluuqu waa kala soocan oo waa kala duwan yihin oo iskuma khaldami karaan waaye bal kaba soo qaad inaanad jawaabaha mufasalka adigu aanad haynba laakiin waxaad tahay qof muwaxido oo waxaad taqaanaa inay usuusha diinta ka mid tahay in ilaahay cid aan hayn aan la baryi karin mid dhintay iyo mid maqan iyo iyo mid nooltoona inaan la weydiisan karin wax ilaahay unuu bixiyo cid kale aanay bixin ka dhintay iyo ka maqanna xataa waxa kuwa noole kula jooga ay qaban karaa inaan la weydiisan karin casharaatul aayaad baad haysaa tobannaan aayadood oo masalada ku cadoo waadix ku ah ayaad haysaa adigu masaladaasi way ku caddo waad yaqiinsan tahay shubhadana kugu soo arooriyey uma haysid markaa shubhadan jawaabaha mufasalkaa maxaad kaga jawaabaysaa jawaabtii mujmalka ahayd ee hore inoo soo martay oo maxaad odhanaysaa ilaahay wuxuu sheegay in adiladu ay u qaybsanto muxkam iyo mutashaabih waajibna ay tahay daliilka mutashaabiha oo iminka tusaale ahaan alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ma muxkam bay ku tahay oo way ku caddahay in awliyada la baryi karo mise waxaa u fiican ee la odhan karo iyo derajada u sarraysa ee la gaadhsiin karaa waa in la yidhaahdo waa mutashaabih bay masaladaa ku tahay soo maa hata dambe ya waay marka ilaahay wuxuu sheegay adilada inuu qaymsto muxkam iyo mutashaabih mutashaabihana marka la fasirayo alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun haddaanu kuu sallimnaba inay mutashaabih masaladan ay ku tahay waxa waajiba in lagu fasiro wax waafaqaaya ama macno waafaqaya macnaha muxkamku uu tusiyey oo adilada ku cad inaan la baryi karin makhluuqaadka waa inaad aayaddan aada waafajiso markaad aayaddan fasirayso oo aad tidhaahdo awliyadu waa jiraan sifadoodu waa iimaan iyo alla kacabsi ballanqaadka ilaahay uu siiyey waa laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun laakiin lama baryi karo sida adilada muxkamkii ay tusisay waa inaanad waa inaad ogaato mar labaadka haddaad adilada muxkamka aad ka tagto oo daliilkan mutashaabiha aada noqoto kuwa ilaahay dhaleeceeyey nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam uu ka digay inaad ka mid noqonayso markaa ilaahay ka baqa oo iska daa shubahaadka oo adilada waadixa ee masalada aynu ka wada hadlayna ku cad ee wejigaa xaqa mooyaane mid labaad aan aqbali karin oon lagu fasiri karin adiladaasi raac markaa sheekhu wuxuu leeyahay raximahullah wa anta laa tafham adigoon fahmahayn macna alkalaami kalaamkan macnihiisa aladii kaasoo dakarahu uu sheego oo suurtagal maaha dadka o dhami inaanay wada fahmahayn laakiin waa arrin nisbiyahoo waxaa dhici karta qof aayaddaasi inaanu macnaheeda si fiican aanu u garanahayn ama waxay ka hadlayso marka haddaad adigu kuwaa ka mid tahay fajaawibu waxaad ugu jawaabtaa biqawlika qowlkaaga aad tiraa ina allaha ilaahay dakara wuxuu sheegay ana aladiina kuwa fii quluubihim qalbi quluubtooda zaygun luunsanaan iyo leexsanaan xaqa ay ka leexsan yihiin ay ku sugan tahay yatrukuuna inay ka tegayaan almuxkama daliilka muxkamka ah wayatabicuuna ay raacayaan almutashaabiha oo daliilkii masalada ku caddaa intay iskaga tagaan ayaa waxay raacayaan daliilaan masaladaa ku caddayn wamaa dakartuhu laka waxa aan hore kuugu soo sheegay oo a min ana allaha ilaahay dakara inuu sheegay ana almushrikiina mushrikiintu yuqiruuna inay qirayaan birububiya ilaahay rabbinimadiisa inay qirayaan wa ana kufrahum iyo in kufrigoodu uu ku ahaa uu u ahaaday bitacalluqihim tacalluqii ay ku tacalluqeen awgii cala almalaa'ikati malaa'igtii iyo walambiyaa iyo walawliyaa maca qowlihim iyadoo lala qabo hadalkoodii ay yidhaahdeen mushrikiintu markay malaa'igta iyo ambiyada iyo awliyada ku tacalluqeen quluubtooda ay ku xidheen ay yidhaahdeen haaulaahi kuwaasi shufacaa'unaa kuwii noo shafeeco qaadee weye cinda allah ilaahay agtiisa haadaakaasi amrun muxkamun weeyi maxaa amar muxkama ah inay mushrikiintu ilaahay rabbinimo u qirsanaayeen waa arrin maxay muxkama oo adilada de ayay ku caddahay haddaba iyagoo ilaahay rabbinimo u qirsan haddana waxay kufaar u noqdeen tacalluquhum bilmalaa'ikati waalambiyaai waalawliyaa tacalluqee ay ku tacalluqeen dee ay baryayeen ay wax weydiisanayeen malaa'igta iyo ambiyada iyo awliyada iyadoo tacalluqaa sababtiisu ay ahaydba inay ka doonayeen un inay inay u shafeeco qaadaan marka arrintaas waa arrin muxkama oo tusinaysa qofka makhluuq ku tacalluqa walow makhluuqaasi ilaahay agtiisa magac iyo maamuus ha ka lahaadee oo moodo inuu makhluuqaasi isagu dee waxtarna keeni karo waxyeelana u geysan karo walow haba yidhaahdaba waxaan makhluuqan u baryaya ama wax u weydiisanayaa si uu iigu shafeeco qaadee qofkaasi inuu arrintaa ku kufriyaayo waa masale muxkama weeye oo aayaadka iyo adiladu ay ku caddahay oo adilada sidaa tusinaysa waa adilo muxkamahoo in macnaheeda la bedelo oo si kale loo fasiraa suurtagalba ma aha adilada tusinaysa ilaahay rabbinimo inay u oggolaayeen sababtay u kufriyeenna ay tahay tacalluquhum biاlanbiyaa'i waalmalaa'ikati waalawliyaa iyagoo shafaacad doonayay iyo inay ilaahay u dhoweeyaan walihaada buuhi sheekhu aadaakaasi amrun weeyo muxkamun muxkama oo macnihiisu waadix uu yahay oo bayinun cad oo laa yaqdiru aanu awoodin axadun axadna an yugayira inuu bedelo macnaahu macnihiisa inuu bedelo wamaa dakarta lii waxaad ii sheegtayna ayuha almushriku ninkaagan shirkiga samaynaya u doodaya u ololaynayaana oo min alqur'aani aayado qur'aana aw kalaami nabiyi sala allahu caleyh wasalam ama hadalkii rasuulkaa laa acrifu macnaahu anuu macnihiisa garan maayo walaakin hase yeeshe aqtacu waxaan jaraya un si go-an u aaminsanay ana kalaam allahi laa yatanaaqad hadalka ilahay inaanu iska hor iman ahayn anugu adilo muxkama maan haystaa oo ku cad waxa aad sheegayso in awliyada iyo ambiyada iyo malaa'igta iyo la baryaa inay tahay sababtii ay uba gaaloobeenba kuwii mushrikiintii hore ila ilaahay rabbinimo way u ogolaayeene marka adiladaa muxkamkaa baan haystaa wax allaale waxa daliilkaa muxkamkaa ka hor yimaadana waxaan aaminsanahay walow macnihiisaba yaanan fahmina inuu yahay mutashaabih oo in la raaca ay tahay xaaraan ay tahay waajibna ay tahay marka la fasirayo in loo fasiro si waafaqsan sida muxkamku uu tusiyey waxa kalean aaminsanaya ilahay hadalkiisu inaanu iska hor iman ahayn walaw kana min cindi gayr illah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira laa yaatiihi albatilu min bayni yadayhi walaa min khalfi oo ilaahay markuu sheegay sababta abujahl iyo abulahab iyo kuwii la mid ah ay u kufriyeenba inay ahayd altacalluq bilmakhluuqaat malaa'ika ambiyaa saalixiin asnaam ashjaar axjaar iyagoo ilaahay rabbinimo u ogolaa sababtay u kufriyeenba inay tacalluqa ay ku tacalluqeen tusaalaantii ay baryayeen iyagoo shafaaco ka doonaya ilahay inay u dhoweeyaan adilada sidaa tusinaysa suurtagal maaha qur-aanka dhexdiisa in laga helo daliil kaloo ka hor imanaya waayo qur-aanku dee iskama hor yimaado daliil kaloo leh waa la yska baryi karaa malaa'igta iyo ambiyada iyo saalixiinta ama waa loo dawaafi karaa ama waa loo gawrici karaa qur-aanka in laga helaa suurtagal maaha waayo dee qur-aanku waa kalaamki ilaahay o ilaahay kalaamkiisuna iskama hor yimaado waayahay wa ana kalaama anabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka hadalkiisuna laa yukhaalifu ma khilaafayo kalaam allahi caza wajalla hadalka ilaahay ama wuu waafaqayaa ama wuu fasirayaa kalaamka rasuulku calayhi salaatu wasalaam kalaamka ilaahay marka jawaabtani waxa ay ka kooban tahay in la yidhaahdo kow waxaanu haynaa adilo muxkama oo tusinaysa waxa aad ku baaqayso oo ah tacalluq bilmalaa'ika waalambiyaa waalawliyaa inay tahay arrintii ay ku gaaloobeen kuwii hore xaaraanna ay tahay oo inaan ambiyada iyo awliyada iyo malaa'igta la baryi karin waxaa u daliila falaa tadcuu maca allahi axada waana daliil muxkama oo axad ma ilaahay maciisa ama la jirkiisa la baryi karaa inaanu jirin ba aayadda ku cadda ha marka adigu waxaad ka tagtay daliilkii muxkamka ahaa daliilkan aada raacdeena waa maxay waa daliil mutashaabi ah marka haddaad xaq doonayso waxa waajib kugu ah laba arrimood oo arrinta koowaad ay tahay in aad daliilka muxkamkaa raacdo ee shirkiyaadkan aada u doodayso xaaraantimaynaya oo daliilka mutashaabiha aad ka tagto oo markaad fasiraysana aada u fasirto si waafaqsan daliilka muxkamkaa waafaqsan waxaa kaloo waajib kugu ah inaad in aanad hadalka ilaahay ka dhigin mid iska hor imanaya ilaa haddaad tidhaha ilaahay hadalkiisa waxaa ku jira adilo banaynaysa yacni ducaa'a gayr illah wanadra ligayr illah walistigaatha bigayr illah wadabxa ligayr illah iyadoo aynu hayno adilo muxkama oo dee masalada inay xaaraan tahay ku cad dee waxay ka dhigan tahay inaad tidhi hadalka ilaah wuu iska hor imanaya ilahay marna waa baneeyey marna waa xaaraantimi marka waxa waajib kugaa daliilka muxkamkaa inaad raacdo oo hadalka ilaahayna subxaana wa tacaala mid iska hor imanaya aanad ka dhigin nacam marka calaa kulli xaal jawaabtu waxay kusoo ururaysaa inaad istaagtid uun anigu waxaan hayaa adilo muxkama oo waxaa si aad ku baaqaysaa inuu shirki yahay caddaynaysa wixii ay kuwii hore u gaaloobeen daraaddiina inuu yahay sheegaysa suurtagalla maaha daliilkaa muxkamkaa daliil khilaafsan oo ka hor imanaya in laga helo qur'aanka marka waxaanaad daliishanaysaa waa mutashaabihe iska daayo waxaad raacdaa adilada maxay muxkamkee waadix halkaa isu taag tafaasiil baa hala geli oo haddaanad jawaab mufasala aanad ahay markui awliyadu jaah bay leeyihiin awliyada ilaahay baa karaamo u yeelay awliyada waxa weeyaan waa la baryi karaa waxbaa la weydiisan karaa iyadoo loo jeeday inay ilaahay kuu dhoweeyaan inay ilaahay kaaga shafeeco qaadaan khudbad dheer oo noocaasa buu galay hadle soo duubduub hadalkaaga o dhan anigu adilo cad baan hayaa oo tusinaysa inaan makhluuq la baryi karin falaa tadcuu maca allahi axada waxa aad deliishanaysa ad sheegaysa oo dhammina wax ku cad maaha masaladana waa mutashaabih markaa mutashaabiha halkaa inaga dhigo inaga daayo daliilkan muxkamka ee waadixa aynu raacno si aynaan uga mid noqon kuwa ilaahay uu ku dhaleeceeyey inay daliilka muxkamkaa ka tagaanoo mutashaabiha ay raacaan adi waa jawaab mujmala oo markaa shubahaadka ay soo aroorinayaan oo dhan u noqon karta waxa weeyaan jawaab jawaab u noqon karta wuxuu yihi sheekhu raximah llah wa hada kani jawaabun jawaab weeye jayidun wanaagsan oo sadiidun saxa oo jawaabtaa mujmalkii waa jawaab wanaagsan buu yihi sheekhu oo horta dee waa jawaab saxa jawaab khaldan maaha mar labaadkana dee waxaa ku sugan sidii ilaahayna amro inaynu muxkamka raacno oo oo mutashaabiha aynu iska dayno raacistiisa mar saddexaadkana waa jawaab shubho kasta oo ay soo arooriyaan fii baabi tawxiid jawaab u noqon karta marka waa jawaab jayida wanaagsan oo sadiid u sax walaakin hase yeeshee laa yafhamu jawaabtaasi ma fahmayo ilaa man wafaqahu allahu tacaala mid ilaahay waafajiye mooyaane oo cilmiga iyo iyo fahamka dee farqi baa udhaxeeya oo alcilm qofku isagoo masaladii garanayo oo aayaddii xifdisan ama xadiidkii ayaa waxaa laga yaabaa si saxa inaanu u fahmin baa laga yaabaa marka cilmiga iyo fahamkana laguma helo bimujarad aliktisaab qofkan inuu kasbado oo uu u kallaho oo uu dhegaysto oo qura laguma helo bal ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka u qaybiya fahamka oo qof ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey ayuunbaa fahma macnaha saxda ee adiladu ay leedahay min alqur'aani wasunna man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin yufaqihu marka tafqiih iyo tafhiimku fahamsiinta iyo qofku inuu fiqi daliilkan u yeeshaa waa min allah ilahay baa fahamsiinaya subxana wa tacaala bitawfiiqih wa imtinaanihi inamaa ana qaasimun wallahu yucطi waa ka yihi rasuul anigu waan qaybinaya un adiladii waan dadka waa u sheegaya laakiin ilaahay baa fahamka bixiya iyo xifdiga labadaba marka jawaab saxa weeyaan jawaabtani laakiin cid waliba jawaabtan fahmi mayse man wafaqahu allahu tacaala ayuunbaa fahmaaya falaa tastahin bihi jawaabtan ha fududaysanin jawaabtan waa iska jawaab guud oo shubahaadkii si toosoo mubaashira aan uga jawaabayn ha odhanin walaa tastahin bihi ha fududaysan bal waa sidaynu sheegnay waa hub dagaal kasta lagu geli karo waa jawaab lagaga jawaabi karo shubho kaste oo aanad jawaabteedii gaarka ahayd aanad hayn fa innahu kamaa qaala tacaala sida ilaahay uu yidhi wamaa yulaqaaha lalama kulmiyo macnaa lama siiyo macnaa almujaadala bilati hiya axsan in si fiican dadka loola doodo oo xaqa loogu nusraynayo lama siiyo ila aladiina kuwii mooyaane sabaruu sabray wamaa yulaqaahaa lama siiyo ilaa duu xadin xad mid u saaxiiba nasiib nasiibkaasoo cadiimin weyn mid qeyb weyn oo khayra ilaahay xaggiisa ka hela mooyaane mid kale lama siiyo ay ma yuwafaqu lihadihi alkhisla alxamiida macnaa sifadan aadka u quruxda badan ee ammaanan oo ah waxa weeyaan idfac bilatii hiya axsan in qofku ama ficil ha kugu soo wajaho ama qowle in aad jawaab xasana oo wanaagsan aad ka siiso lalama kulmiyo ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim marka khawaasu lkhalq khalqiga kuwa ilaahay uu ka doortay ee sabir uu ku arsaaqay kuwaasi ayuunbaa gaadha in ay jawaab fiican bixiyaan marka lala hadlo ee hadal lagu soo wajaho ma ficil lagu soo wajaho marka jawaabtanina dee kuwaasi ayay ka mid tahay idfac bilatii hiya axsan oo waa waa dafcu bilatii hiya axsan marka jawaab mujmala aada ugu jawaabto shubhadiisii aad jawaab mujmala aad kaga jawaabto faqad dafacta shubhatahu bilatii hiya axsan oo ah inaad tidhi itabici lmuxkam watruk almutashaabih walaa tajcal kalaam allahi mutanaaqida war daliilka muxkamkaa raaco mutashaabiha ha iska daayo hadalka ilaahayna mid iska hor imanaya ha ka dhigin halka ayaa sheekhu uu kaga baxay jawaabtii mujmalka ahayd wuxuu yihi ama aljawaabu jawaabtii miya almufasalu ee mufasalka ahayd almufasal waxaa looga jeedaa almumayaz ee ahayd mid la kala soocsooco la kala dhigdhigay oo jawaabta mufasalkii waa aljawaab aladi ya'ti calaa kulli shubha bicayniha waa shubho kaste in jawaab u gaara lagaga jawaabo taasi waxay ahayd jawaab guud oo shubho kaste jawaab u noqon karta waa free siso lama idhaahdo shaadh cid walba leeg cid waliba ay gashan karto marka jawaabtaasi waxay ahayd jawaab shubho kaste jawaab u noqon karta iminkana waxa weeyaan shubho kasta lamberkeedaa loo eegaya oo jawaabta leeg baa loo gelinaya weeyaan macnuhu ee bimacnaa iyada si gaara ugu habboon jawaab mufasala taas ayaa la odhanaya wuxuu uhi fa ina acdaa allah ilaahay cadowgiisu qof kastoo ilaahay xaqiisii cid kala siiyaana ilaahay cadow buu u yahay qof kastoo shirki sameeya waa caduwun lilah ilaahay baana subxaana wa tacaala sidaa ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa lahum waxaa u sugnaaday cadowga ilaahay ictiraadaatum baa u sugnaaday ictiraadaad kahiira fara badan macnaa waxyaabo ay xaqii ku caaridayaan oo ay ka hor keenayaan oo fara badan ayay haystaan marka ictiraadaadka sheekhu wuxuu uga jeeda ashubahaat alatii yulqiyaha almushrikuun linafyi shirki can anfusihim maca anahum yafcaluuna shirk waa shubahaadka kuwa mushrikiinta ka soo baxaaya oo iyagoo hadda shirkigii waadixa ee caddaa samaynaya haddana ay isku difaacayaan oo ay doonayaan naftooda inay shirkiga ay kaga difaacaan idhan maya anagu shirki samayn mayna hadda iyagoo shirki samaynaya ictiraadaadkaasoo calaa diini rusul rususha diintii ilaahay usoo dhibay ay ku soo aroorinayaan ictiraadaadkaasoo yasuduuna biha sababteeda ay ka hor istaagayaan annaasa dadkii canhu can diin illahi ay ka hor istaagayaan ilaahay diintii rususha uu ku soo dejiyo tawxiidka ay ka hor istaagayaan marka horta taa marka horeba ogow oo ku talagal haddaad doonayso inaad diinu rusul oo ah tawxiid iyo muxaarabatu shirk inaad ku sifowdo islamarkaana dadka aada gaadhsiiso amoodan cid waliba inay haya iska kaa odhanayso ee mucaaradaad la kulmi doonta mucaaradadaasoo weliba shubahaad wadata shubahaad wax bimacnaa daliil u eeg oo aan dee daliillo aan ahayn oo xaqaad wadato lagu burinayo baadilka adiladu baadilnimadiisa tusisayna dee loogu gargaarayo loogu nusraynayo ilahay baana taa qur-aanka ku sheegay wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waaljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrafa alqawli guruura walow shaaa rabuka ma facaluu fadarhum wama yaftaruun waina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum markaa shubahaadkan yaa u laqinaaya kuwa shirkiga u doodaya shayaadiinta si ay dadka ahlu tawxiidka ay ugula doodaan wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun haddaad shubahaadkooda aad ku waafaqdaan oo markay shubaha idinku soo arooriyaan adiladii caddayd aad ka tagtaan oo aad raacdaan inakum lamushrikuun wadda kahiiru min ahli اlkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahm اlxaq yuriiduuna liyuطfiuu nuur اllah biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun halkan sheekhu markaa wuxuu ka galay shubhada koowaad ashubha aluulaa oo ka mid a shubahaadka ay tawxiidka ku soo arooriyaan shubhada koowaad haddaynu marka hore si duuduuban u sheegno waxaa markaa shubhadaasi madmuunkeedu ama waxay koobsanaysaa uu yahay waxay odhan alawliyaa walsaalixuun lahum jah cinda allah wanaxnu nas'alu llaha bijaahihim wamakaanatihim awliyada iyo saalixiintu ilahay agtiisa jaah bay ku leeyihin annaguna xaqiiqatan markaanu baryayno awliyada iyo ambiyada markaanu leenahay madad ya jilaani akithnaa ya kawth xaqiiqatan ilaahay baanu baryaynaa laakiin maadaama jaylaani ilaahay agtiisa dee jaah uu ku leeyahay waxaanu isaga baryada ugu wajahnay dee si uu ilaahay nooga shafeeco qaado oo ilaahay uu noogu dhoweeyo do ilaahay ducadayada u aqbalo ila annagu waxaanu nahay masaakiin waxa weeyaan dembiilayaal ah oo waanu kaba xishoonaynaba inaanu ilaahay toos waxu weydiisan ceeb baabay nagu tahay markaanu dembiga iyo wasakda nasaaran aanu aragnay inaanu ilaahay si tooso waxu weydiisano waabaanu ka xishoonaynaba markaa jaylaani iyo waanu sii marinaynaa uun ee hanugu degdegin oo mushrikiin hanugu sheegin waa taa jawaab shubhada koowaad wuxuu ihi sheekhu minhaa waxaa ka mid a shubahaadkooda qowluhum hadalkooda ay yidhahdeen naxnu anagu laa nushriku billah war ilaahay u shariik yeeli mayno waxaananu samaynaa shirkiba maaha bay yidhahdeen inaanaan shirki samaynayna waxaa u daliila hadalkan soo socda bal nashadu waxaanu ka markhaati kacaynaa annahu laa yakhluqu inaanu waxba abuurin walaa yarzuqu aanu waxba arsaaqin walaa yanfacu aanu waxba tarin walaa yaduru waxbana aanu dhibin ila allahu ilaahay mooyaane waxdahu laa shariika lahu oo nafci iyo durigaba ilahay inu hayaanu aaminsan laa shariika lahu xaalo aanu shariik lahayn waxdahu xaalo kelidii uu yahay oo laa shariika lahu mid wax la wadaagaan aanu jirin wa ana muxameda sala allahu alayh wasalam nebi maxamedna laa yamliku inaanu u hananahayn linafsihi naftiisa nafcan waxtar walaa daran ee walaa dafca durin iyo dhib riixistii toona fadlan can cabdilqaadir cabdilqaadir iskaba daayo marka cabdiqaadirkay ujeedaan waa cabdiqaadir ibn abi saalix aljiili alxambali almacruuf biljaylaani waxa uu ahaa sheikhu baghdaad axad zuhaad buu ahaa oo xambaliya oo ixdaa wa sabciin wa arbaca miya ayaa uu dhashay afar boqol iyo koob iyo toddobaatankii hijiriga waxaanu dhintay ixdaa wa sitiin wa hamsu miya macnaa shan boqol iyo iyo koob iyo lixdan sagaashan sannadood buu jiray dahabina kitaabkii siira aclaami nubala ayuu tarjamadiisa ama taariikhdiisa kaga sheekeeyey juska labaatanaad safxada afar boqol iyo iyo sagaal iyo soddon nin markaa ahlu sunnaa buu ahaa cabdiqaadir aljaylaani oo shirkigiiyo bidcadaba ka fog laakiin waa ku fitnoobeen ahlulbidca wa ahlu shirk waxaana markaa ay qabrigiisii ka dul dhiseen dhisme fii baghdad waana lagu dawaafaa iminka biyowmina haada waana la baryaa qofku markuu gelayana waa inuu sidaa u foorarsado calaa hay-ati raakic sida bacdulikhwa oo markaa shaahido oo meeshaa tegay ay noo sheegeen markaa cabdilqaadirka aanu baryayno iskaba daaya nebi maxamed baa nafciyo duri aan haynin saasaanu aaminsannaha bay yidhahdeen aw hayrihi ama hayru cabdilqaadir iska daayo cabdilqaadir ciddii aan ahayn waaye oo haddaad sidaa aaminsan tahay ilaahay inuu yahay alkhaaliq alraasiq annaafic addaar oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cid kastoo ka derajo hoosaysaa nafciyo duri aanay ahayn maxaa waaye kuu geeyey inaad barido jaylaan iyo kuwa lamida maxaa kuu geeyey wuxuu leeyahy waxay i geeyaan kuu sheegaya walaakin hase yeeshee ana anigu mudnibun waxaan ahay mid dembiilaa baan ahay wasaalixuuna kuwa saalixiintaana lahum waxaa u sugnaaday jaahun jaah baa usugnaaday weji baa usugnaaday iyo sharaf cinda allah ilahay agtiisa wa atlubu waan dalbayaa min allah ilaahay baan ka dalbayaa waxaan doonayo bihim ay biwaasitatihim anigoo iyaga sii marinaaya dalabkayga iyo baryadayda sheekh ibnu maali wuxuu leeyay markuu cibaarada fasiray ay biwaasitatihim bian yajcalum wasaa'id bayna wa bayna allah alqariib almujiib waxaan ilaahay ka doonayo ilaahay baan ka dalbayaa anigoo iyaga waasito ka dhiganaya wa hada aladi calayhi cubaad lamwaat wahuwa kufrun biijmac almuslimiin buu leeyay sheekh ibnu maanic in la idhaha cibaadadii la baryadu waa cibaade makhluuq baa lasii marinayaayo aniga iyo ilaahay ii dhaxeeya kuwa dadka dhintay caabuda waxay yeelaan weeye a waana kufrun biijmac almuslimiin ijmaca hayru waaxid baa soo naqliyey sheekha musanifki waa soo naqliyey kadalika sheekh ibnu maanic sheikhulislaam ibnu taymiyana risaaladiisa laha alwaasita bayna alxaqi waalkhalq ayuu kusoo naqliyaa inay tahay kufri bilijmac inuu qofku samaysto waasita baynahu wa bayna allahi fi lcibaada cid isaga iyo ilaahay u dhaxaysa xagga cibaadada oo cibaadadii uu sii mariyo waaya waa taa shubhada shubhadan haddaynu doonno inaynu ka jawaabno waxaynu kaga jawaabi karnaa dhowr jawaabood oo jawaabta koowaad ay tahay inaynu idhaahno horta arrinkaasi idinka dhab ma aha aada leedihiin waxaanu aaminsanay nafcigiiyo duriga ilaahay un inu hayo oo haddii qaarkiin sidaasi ay aaminsan yihin dee ma wada aaminsanidin waxaa ka mid a dadka shirkiga sameeya dee tawxiidka caaridaaya kuwa aaminsan inay awliyadu waxtar iyo waxyeellaba hayaan oo ku odhanaya haddaynu weligaa intiisii siin weyno siyaaradiisii o neefafkiisii qali weyno sanadkiiba mar aynu u qali jirnay aynu ku weynayn jirnay ha roob la-aan baa inagu dhici doonta xanuun baa xoolaha inagaga dhici doona col iyo abaar baa laynagu sallidi doonaa dee kaasi wuxuu aaminsanya weligu nafciyo durri inuu hayu aaminsay waxaana shaki la-aana dadkan dambe ee maanta shirkiga sameeya qaar badan oo ka midii waxay aaminsan yihiin ana alwliyaa yanfacuuna wayaduruun min duuni illah yani waxtar iyo waxyeele ilaahay sukadii hayaan marka ka sidan yidhi waxaynu leenahay adigu waabaad ladan tahayba horta haddaad nagu waafaqday ana anafca waadura biyad illah in waxtarka iyo waxyeeladu ilahay gacanta ay gu jiraan oo cid kale laa nabiyuna maxamed alayh salatu salaam walaa hayru aanu hayn taasi waa jawaab jawaab kale waxay tahay in la yidhaahdo sida sheekhu uhi fajaawibu waxaad ugu jawaabtaa bimaa taqadama wixii soo horumaray waxaa soo horumara maxay wahuwa waxaa soo horumaray waxa weeye ana aladiina kuwa qaatalahum uu la dagaalamay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay muqiruuna kuwa qirsan bay ahayn bimaa dakarta inta aad sheegtay oo markaad horta leedahay muwaxid baan ahay ee mushrik maihi inaan muwaxid ahayna waxaa u daliila waxaan qirsanay annahu laa khaaliqa walaa maalika walaa mudabira walaa raasiqa walaa muxiya walaa mumiita ila allah waxaad ogaataa intaaba inay qirsanaayeen mushrikiintii abujahl iyo iyo abulahab iyo raggii lamid ahaa oo haddana aanay ku noqon maxay muwaxidiin oo qofku ictiqaadku uu ictiqaado inaanu khaaliq jirin ilaahay mooyaane inaanu raasiq jirin ilaahay mooyaane in cid wax noolayso wax dishaa aanay jirin ilaahay mooyaane in nafcigiiyo duriga ilaahay un uu hayo ictiqaadku intaa ictiqaado qofku horta muwaxid ku noqon maayo taa ku bushaarayso oo intaaba isagoo ictiqaadsan ayaa waxaa dhacda inuu qofku noqdo mushrik idaa sarafa alcibaadata ligayr illah haddii hal cibaado uu u leexiyo cidaan ilaahay subxana watacaala ahayn markaa taasina hore ayay noo soo martayo in mushrikiintu ay qirsanaayeen arrinka noocaasi walam yudkhilhum dalika fi lislaam walam yasiruu bidalika muwaxidiin taasina islaamnimada ma soo gelin muwaxidiinna arrintaa kumay noqon markaa tan horta aada laabta garaacaysa aad leeda anigu muwaxid baan aho intaasaan qirsanay intaa muwaxid laguma noqdo haddaan la raacin ifraad alcibaadati lilah in cibaadada ilaahay loo gooni yeelo taasi waa jawaab wa muqiruuna waxay qirsanaayeen saas oo kale ana awthaanahum sanamadoodu laa tudabiru shay-an inaanay waxba maamulin oo aanay waxbana keenin waxbana aanay celin waayo haddaa maxay u baryayeen wainamaa araaduu waxay dooneenuun aljaaha bay dooneen jaahooda ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin ayuunbay doonayeen inay ilaahay ugu dhowaadaan wa shafaacata shafaaca ayuun baanay doonayeen waqra calayhi waxaad ku dul akhridaa maa dakara allahu waxa ilaahay uu sheegay fii kitaabihi uu ku sheegay oo dee macnahan aynu sheegnay ayidaya wawadaxahu oo ilaahay subxaana wa tacaala uu bayaamiyey markaa jawaabtani waxay ka kooban tahay laba qodob oo shubahadu soo laba qodob kamay koobnayn qodob aha war anuu mushrik meeye muwaxid baanay oo inaan muwaxid ahayna waxaa u daliila de wa anigan aaminsane qiraya annahu laa khaaliqa walaa raasiqa walaa naafic naafica walaa daara ila allah taas waa qeybta koowaad ee shubahada soo maha jawaabteedu maxay noqonaysaa in la yidhaahdo intaa muwaxid ku noqon maysa mar haddaad cibaadaadkii cid kale u leexinayso waayo kuwii mushrikiinta haba intaa way qirsanaayeen muslimiinna kumay noqon muwaxidiinna kumay noqon shubahada qaybta labaad waa maxay waa qaybta uu leeyahay anigu ma aaminsani ciddan aan baryayaa in ay nafciga iyo duriga hayso waayo haddaa maxaad u baryaysaa waxaan doonayaa uun in aan baryada iyaga sii mariyo maadaama cinda allahi jaah ay ku leeyihiin si ay ilaahay iigu dhaweeyaanoo baryadeeda loo aqbalo wax kale maaha waxaan u baryayaa uun waxaan doonayaa inuu ilaahay iiga shafeeco qaado aniga nidhi kaa waxaynu ku odhana waabaad ladan tahay oo qaar baa dee maanta aad heli kartaa tukanayo haddana ku odhanaya weligan waxaan u baryayaa weligan waxbuu tari karaa oo laga yaaba inay adilla u raadiyaan oo ay yidhaahdaan soo kii nebi muuseba isagoo dhintay anfacay nebi maxamed ka daliilkaa daliishanaya maanu aaminsanayn ana alawliyaa yanfacuuna wayaduruun laakiin kan sidiisa uu leeyahay baynu ugu jawaabaynaa wuxuu leeyahy anuu ma aaminsanay inay nafci iyo duri hayaan laakiin waxaan u baryayaa un inay shafeeco qaadaan baan doonaya waasitaan ka dhiganayaa ducadii baan ayaan iyaga sii marinaya maadaama addoon dambiila aan ahay inay ilaahay i dhoweeyaan baan doonaya waa taa shubhada qaybteeda labaad jawaabteedu maxay tahay in la yidhaahdo kuwa ilaahay uu mushrikiin ku sheegay uu yidhi lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wlmushrikiin ee rasuulku uu la dagaalamay ilah yihi qaatilu lmushrikiina kaafa istaxalla dimaa'ahum wa amwaalahum wa acraadahum makhluuqaadkii ay baryayeen oo noocyo badnaasa xagga dambe aynu ku arki doonno sababta adigu aada u baryaysa awliyada iyo ambiyadunbay u baryayeen oo iyaguba maxay lahaayeen haaulaai shufacaa wayacbuduuna min duuni illah maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaa'una cinda allah taa aad ku sababaysa baryada aada baryaysa alawliyaa walambiyaa wasaalixiin ayuunbay iyaguna ku sababaynayeen makhluuqaadka ilaahay sokaday ay baryayeen taasina may noqon arrin ay kaga baaqsadaan inay mushrikiin noqdaan bal iyagoo arrintaa ku sababaynayey baryadii ay makhluuqaadka baryayeen haddana waxaa lagu xukumay inay yihiin mushrikiin inay yihiin oo aayadda akhirkeeda ilaahay muxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala ha camaa yushrikuun soo ma iyagoo ku sababeeyey baryadooda inay doonayaan inay u shafeeco qaadaan oo aanay aaminsanaynba inay nafciga duriga hayaan ayaa haddana ilaahay uu tilmaamay waxa ay sameeyeen inuu yahay shirki marka adaa awliyadan iyo ambiyadan iyo saalixiintan aad baryaysa aad leeda waxaan u baryayaa maaha inay nafciyo duri hayaane waxaan u baryayaa inay ilaahay i dhoweeyaan ay iga shafeeco qaadaan iyo si ilaahay ducada iga aqbalo shirkiunbay iyaduna noqonaysaa sida aayaddu ay ku caddahay waxaa kaloo ilaahay uu yidhi waladiina itakaduu min dunihi awliyaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa maxay ku sababeynayeen cibaadadii caabudayeen ee baryada ay baryayeen waxaan u baryaynaa ama u caabudaynaa si ay ilaahay noogu dhoweeyaan markaa isku mid baa tihiin oo ninka mushrik la odhan jiray adiguwa mushrik inuu ahaa aada qirsan tahay laba sifaba waad wadaagteen horta waxaad wadaagteen inaad ilaahay rabbinimo u qirteen labadiinuba oo taa dee kuma kala duwanidin waxaa kaloo aad wadaagteen inaad aaminteen nafcigiiyo duriga inuu ilaahay hayo iyo waxbixinta iyo iyo waxa weeyaan waxa lamidaba laakiin sababtaad u baryaysaan makhluuqan ay tahay uun si ilaahay uu idinka wasteeyo ilaahay idinku dhoweeyo ilaahay idinka shafeeco qaado taana waad wadaagta markaa kuma kala duwanidin daliil kalema haysa taa adig iyo mushrigii ku kala beydi weydeen oo kii ilaahay mushrik ku xukumiya adigu isku mid baad ka noqoteen waxa weeyaan sifaadka waayah markaa qofka caaqilka ah waa inuu aada ugu fiirsado adilada oo mar walba uu istixdaaro waana adilo ku cad inaanu farqi u dhaxayn dad dad badan oo muwaxidiin sheeganaya oo shirki samaynaya iyo kuwa hore ee shirkiga samaynayay oo labadaa sifaba inay ka siman yihiin ayaa daliilkan ama jawaabtani ay noo caddaynaysaa waaya marka jawaabtan haddaynu soo koobno waxay noqonaysaa horta bal inaad u caddayso xaalkii mushrikiinta aladiina kanuu fii zamani nabiy caleyh isalaatu wasalaam iyo inay qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisa adilada tusinaysaana hore ayaa inoo soo martay mar labaadka inaad u caddayso mushrikiintaasi inay qirsanaayeen asnaamtii iyo saalixiintii ay baryayeen nafciyo duri toona inaanay hayn sida aayadda waxa weeyaan ku cad mar saddexaadka inaad u caddayso sababtay u baryayeen inay ahayd inay doonayeen un shafaaco iyo inuu ilaahay ducada ka aqbala iyo inay ilaahay u dhoweeyaan marka taasina de waxa ay tusinaysaa inay isku mid yihiin dadka uu mushri mushri mushrikiin inay yihiin uu qirsan yahay iyo isagu labada mushrikiin ay yihiin waqra caleyh waxaad ku dul akhridaa maa dakara allah waxa ilaahay ku sheegay fii kitaabihi oo wadaxahu oo haddii adilada tusinaysa macaanida iyo adilada tusinaysa ducaau gayr illah inay tahay shirki baryada ilahay cid aan hayn la baryaa walow qofku haba yidhaahdaba ciddan aan baryayaa nafciyo duri ma hayaane waxaan u baryayaa un si ay ilaahay igu dhoweeyaane ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين عباد إلهي كنت المامي بريدي لبري مخلوقاتك والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم بريدود بري المحال قلت المام الشرك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون qofka ka dhigta mid uu baryaayo malaa'igtii iyo ambiyadii in waxa uu sameeyey kufri ay taaba aadana tilmaanto ayaamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun marka adiladaa ku dul akhri waayo shubhada labaad ashubhatu thaaniya iyo jawaabteeda shubhada labaadna waxa ay madmuunkeedu uu yahay alkufaar kanuu yadcuuna alasnaam wanaxnu nadcu saalixiin wa farqun baynahuma arrintii hore wuu ku jabay uu doonayay inuu yidha anagu mushrikiintii la mid ma nihin waxaana soo baxday inuu la mid yahay oo xagga qiritaanka rabbinimada ilaahayna uu kala mid yahay iyo nafciga duriga ilaahayn inuu hayo oo iyaguba taa ay qirsanaayeen xagga dee baryada uu makhluuqaad baryayo isagoo le waxaan u baryayaa si ay ugu shafeeco qaadaan ilahay ugu dhoweeyaan taana inuu kala mid yahaybaa soo baxday soo ma waay wuxuu doonay haddaba inuu keeno arrin kaloo uu leeyahay aniga iyo kuwii asnaamta caabudi waanu ku kala duwanay haye maxaad ku kala duwantiin waxaanu ku kala duwanay kuwaasi asnaam bay baryayeen axjaar iyo ashjaar geed iyo dhagax bay baryayiin aniguna waxaan baryayaa saalixiin ambiyaa malaa'ika awliyaa ayaan baryayaa waar inan kaaga yar miyaanad xishoonahayn ma malaku jibriil iyo dhagaxa isku mid a ma nebi maxamed iyo geedka isku mid a ma weliga iyo iyo sanamkii yaraa ee gacanta lagu sameeyey baa isku mid a bal ambiyadii ilahay baad meel kaga dhacaysaa inan kaaga yar iyo awliyadii oo qadarkooda iyo sharaftooda aanad garanahayn halkaasaa lagaaga soo wareegaya ya jawaabtu markaa maxay tahay jawaab guud iska ilaali inaad tidhaahdo haayo waa isku mid haddaad tidhahdo haayo waa isku mid jabta adaa isjabiyey laakiin waxaad tidhahdaa dee maya isku mid maaha oo almalaa'ika walambiyaa walawliyaa wasaalixiin macnaa sharaf iyo daraja ayay dheer yihiin jamaadaadkan ma noolayaashan aad sheegayso alashjaar walaxjaar walasnaab sharaf iyo daraja ay dheeryihin oo waa isku midoo dee waa siman yihiin anigu xagga sharafta iyo darajada kuma lihi waaba kufri qofka idhaa alambiyaa walmalaa'ika wasaalixiin ayaa dhagaxaanta iyo dhirta la daraja ah anuu taa kuma lihi laakiin waxaan ku leeyahay meel bay isku mid ka yihiin aanad adigu garanahayn halkay isku mid ka yihiin waxay isku mid ka yihiin inay dhammaantood bayin horta makhluuqaad oo sida uu dhagaxu u yahay makhluuq ayuu malaku jibriilla u yahay makhluuq waxay isku mid ka yihiin inay dhammaantood ba yihiin cibaadun lilah ilahay inay addoomo u yihiin oo ilaahay ay caabudaan walaysuu bimacbuudiin oo kuwa la caabudo iyagoo aanay ahayn waxay isku mid ka yihiin wain tafaawata darajaatum darajaadkoodu kuwa kala sarreeya ha noqdaane annahu laa yastaxiqu axadu minhum alcibaada mid iyaa ka mid inaanu cibaado mutaysan وكما لا يستحق الحجر أن يدعى من دون الله لا يستحق ملك جبريل أن يدعى من دون الله سأنو بقى حاسي حق أقول لهين إن إلهي سكدي لبريو أيانو ملك جبريل له أنا حق أقول لهين إن إلهي سكدي لبريو فإن قال هدو يلاهدو إن مركوا هدين وبصل لمنو إن يكوا هوري أصنام بريين لكن تألفت إذا أيان هين مدين كوا فقينو سأشيخ الشيخ دونه فإن قال هدو إن هؤلاء الآيات آيات كان دي دليشانيسا nazalat waxay kusoo degtay fii man yacbudu alasnaama kuwii asnaamta caabudi jiray e kayfa tajcaluuna sidaad uga yeelaysaan asaalixiina saalixiinta midlal asnaami aad uga yeelaysaan oo ka saalixiinta barya aad u leedin waa mushrik sida kii asnaamta barya mushrik u ahaa am kayfa tajcaluuna sidaad uga yeelaysaan alambiyaa ambiyada asnaaman sidaad uga yeelaysaan bal hadalka siduu u fool xumaynayo balay sidaad u odhanaysaan ambiyadiibaa asnaama war maanaan odhan ambiyada asnaama ee ambiyada lama baryi karun baanu taaganay sidaan asnaamtaba aan aan loo baryi karin dee adiguna nebi sanam waad ka dhigan kartaa wax kastoo ilaahay sokadii la caabudaa muxuu noqonayaa sanam nebigu sanam maa laakiin adiga ayaa ka yeesha wey rasuulku waa ka yidhi allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad oo qabrigiisa haddii la caabudo inuu wathan u noqonayo dadkaa caabuda ayaa xadiidkaasi waa caddaynaya fajaawibu waxaad ugu jawaabtaa bimaa taqadama wixii soo horumaray fa inahu idaa aqara hadduu qiro ana alkufaara kufaartu yashhaduun inay qirsanaayeen birububiya rabbinimo kullihaa dhammaanteed lilah ilaah inay u qirayeen وأنه ما أرادوا iyo inaanay doonin minman ciddii qasadu ay u qasdiyeenee dee ay baryo ula qasdiyeen ilaa shafaaca shafaaco mooyaane wax kale inaanay ka doonin walaakin hase yeeshe intaa horta bal muqadimo uga dhig buu yidhi mar walba taa inay inay kufaartii ay qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisa ciddan ay baryayeen inay u baryayeen si ay ugu shafeeco qaadaan intaa hordhac horta usii marka intaa markaad u sheegto wuxuu odhan hadduu kugu waafaqo kudha waa runtaa laakiin dee waxaanu ku kala duwanay iyaguna waxay baryayeen asnaam anna waxaan baryayaa awliyo walaakin idaa araada hadduu doono an yufariqa inuu kala geeyo bayna ficilihim ficilkoodii iyo wa ficli isaga ficilkiisa bimaa dakara waxa uu sheegay inuu ku kala geeyo oo hadda inuu yidhaahdo inay inay baryayeen waxa weeyaan asnaam isaguna uu baryaayo awliyo labadaasina aanay isku mid ahayn fadkur low waxaad u sheegtaa oad ku tidhaahdaa war malaa waxba waanad ogeyne yaa ku yidhi mushrikiintu asnaam bay wada baryayeen fadkur low waxaad u sheegtaa ana alkufaara kufaarti minhum waxaa ka mid ahaa man yadcu asnaam mid asnaam barya ashjaar iyo axjaar wa minhum waxaa ka mid ahaa man yadcu mid barya alwliya awliye barya oo qaacidadan waa qaacidada sheekhu uu ku sheegay kitaabkiisa alqawaacid alarba oo ana nabiya calayh salaatu wasalaam dahara calaa unaasin mutafariqiin fii cibaadaatihim arrintaa horta ka buri uu leeyahay asnaamu bay baryayeen oo waxaad tidhahdaa maya asnaam may wada baryahayn ee wuxuu rasuulu ku soo baxay dad ku kala duwan waxyaabay caabudayaan oo waxaa ka mid ahaa mid caabuda sanam dhagax ama geed ama dhisme waxaa ka mid ahaa mid caabuda almalaa'ika waxaa ka mid ahaa mid caabuda alambiyaa waxaa ka mid ahaa mid caabuda alawliyaa waalsaalixiin adiladuna dee qur-aanka ayay ku caddo sheekhuna waa keeni doonaa marka taa horta aad leeda iyagu asnaamumay baryayeen way burtay oo qaar sidaadoo kale awliye barya ayaa ka mid ahaa ee bal adiladaynu ku noqonaynaa oo inoo gar qaadaysa waar ma la kala tafriiqi haddii adiladu kala duday oo ay tidhi kii malag baryey ama nebi ama weli mushrik maaha isagu oo cid fiican oo karaame iyo jaahla buu baryey kii dhagax iyo geed baryeyna waa mushrik haddii adiladu saa u kala tafriiqisay hadalkaagu waa sax oo la mid mid tahi dee kuwii asnaamta baryayey haddaanay adiladu kala tafriiqin oo cid kasta oo ilaahay cid aan ahayn bariday ama ciddaasi shajar ha noqoto ama xajar ama malag ama nebi ama weli ha noqotee haddaanay adiladu kala tafriiqin ee isku xukum ay ka dhigtay oo dhammaantoodba mushrikiin ay ku wada tilmaantay kufaara oo arrintaa ku gaaloobay dee markaa tafriiqaagu wuxuu noqonayaa ama kala geyntaadu midaan sax ahayn buu noqonayaa oo waxaanay adiladu kala tafriiqin oo laba xukumoo kala duwan aanay siina isku xukum ay siisay ayaad adigu doonaysaa inaad kala dudo laba xukun oo kala duwan aad siiso markaa qaacidana aada iyo aad bay muhim u tahay adilada markaa tilmaamaysa waxyaabahay caabudaan inay kala duwanaayeen haddana isku xukum uun la siiyey oo aan aan xukumka loo kala duwin insha allah dersiga dambe aynu ku arki doona wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala allah calaa nabiyina